halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni
mar kale ayaannu dhegaystayaal idiinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaana horay u sii soconayaa dhegaystayaal kitaabkii xisqeelo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan hawshiisa wadaadnimada qaban ixsqeel waxa uu dadka u warinayaa sidaa xaalku ahaa intaan la go'aansan in yeruusaalem la baabi'iyo dadku waxa ay horay u caabudi jireen shar waliba oo waxa ay taasuna sababtay in ammaantii rabbigu ay ka tagto macbudka yeruusaalem halkaasoo xaadirnimadii ilaah ay dadka la joogtay waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheerayd ee dembiyadii israa'iil xukunka ku dhici doona mustaqbalka iyo weliba dib u soo celinta israa'iil
Samana Sekuta
markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay cutubka afar iyo soddonaad aayaddiisa lix iyo tobanaad markaasoo aynu dib ugu soo noqonnay waxsii sheegiddii yeruusaalem oo nebi xisqeel shaqadiisuna waxa ay ahayd ilaaliyanimo waxaanan ka soo hadalnay shaqada arijirka wanaagsan sidii sayid ciise masiixba inoo soo sheegay waxaana warku uu ku jiran yahay dhegaystayaal in aniga iyo adiguba aynaan janno ku tegaynin ficiladayada waxaanse ku tegaynaa jannada arijirka wanaagsan oo ina baadi goobaya midkayo waliba waxaannu markaa caaway meeriska ka bilaabaynaa baalka kun siddeetan iyo shan ee axdigii hore cutubka afar iyo soddonaad aayadda labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu waxa uu iyaga ku leeyahay aniga xataa aniga qudhayda ayaa idaha burburan iyo idaha caatada ah kala xukumi doona ilaah baa kala saari doona kuwa xaqa ah iyo kuwa sharka ah sayid ciise masiixna waxa uu inoo sheegay masaalkii gocandhada markaasoo kan sharka lahi uu ku beeray beerta abuur xun si abuurkii wanaagsana uu u ceejiyo markii addoonkii uu weydiiyey sayidka inay habboon tahay in gocandhada la jaro ayaa sayidku waxa uu ku yidhi iminka la kala garan maayee marka hore ha iska baxeene iska daa haatanna sayidka rabbiga ah ayaa waxa uu leeyahay aniga xataa aniga qudhayda ayaa idaha buurbuuran iyo idaha caatada ah kala xukumi doona haddaba waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ay isku mashquuliyaan kan masiixiga noqon kara iyo kan aan noqon karin haddaba waxaan idinku leeyahay sayidka rabbiga ah ayaa kala saaraya laakiin inagu garan mayno haddaan markaa horey idinku sii wadno meeriska ayaanu eegaynaa cutubka afar iyo soddonaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaana qorniinku leeyahay sida tan maxaa yeelay waxaad iyaga ku riixdaan dhinac iyo garab oo kuwa cudurka qaba oo dhanna geesihiinaaad ku hardidaan ilaa aad kulligood kala firdhisaan sidaas daraaddeed araygayga waan badbaadin doonaa oo mar dambena wax la dhaco siimo uu ahaan doono oo waxaan kala xukumi doonaa ido iyo riyo oo waxaan iyaga u yeeli doonaa arijir keliya oo iyaga jira oo isaguna wuu daajin doonaa oo kaas waa addoonkayga daa'uud isagaa daajin doona oo arijir buu u ahaan doonaa oo aniga rabbiga ahu ilaahooda baan ahaan doonaa oo addoonkayga daa'uudna waxau ahaan doonaa amiir dhexdooda jooga aniga rabbiga ah ayaa saas ku hadlay waxaan markaa rumaysanahay in dunidu ay noqon doonto meel ay ka taliyaan reer binu israa'iil weligeed iyo weligeed daa'uud wuxuu u taagan yahay sayid ciise masiix marka aynu ku jirno kitaabka axdigii hore waxaana kaloo aan rumaysanahay in kiniisaddu ay la joogi doonto sayidka marka ay sayidka la tagto samada sare ama jannada sayid ciise masiix isaga ayaa ballan qaaday inuu kiniisadda qaadan doono oo waxa uu yidhi in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan waxaa kiniisaddu ay la joogaysaa sayid ciise masiix haddii qofi doonayo inuu dunida soo aado booqasho uunbuu ku iman kari doonaa waayo qofka caadiga ahi waxa uu degganaanayaa jannada iyadoo ilaah adkaynayo arrinka ayaa waxaa qoran oo ilaah leeyahay aniga rabbiga ah ayaa saas ku hadlay haddaan markaa horay idinku sii wado dhegaystayaal kitaabka ayaan iminkana eegayaa aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo waxaan iyaga la dhigan doonaa axdi nabadeed waxaanan ka dhigi doonaa in dugaag baas ay dalka ka dhex baaba'aan cidladay ammaan ku deganaan doonaan oo kaynta dhexdeedana way iska seexan doonaan haddaba waxaa la yaab leh in dalka israa'iil iyo dadkuba ay isla socdaan oo haddii dadka la habaaro dalkana habaarkiibaa ku soo dhacaya oo haddii dadka loo duceeyana dadka ayaa duco ay ku soo degaysaa waxaana dalka uu baro ka helaa markii xiriirkooda ilaah uu wanaagsanaado haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo soo koobno kitaabkan xisqeel ayaannu eegaynaa cutubka afar iyo soddonaad aayaddiisa siddeed iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo iyagu mar dambe wax la dhaco quruumaha uma ay ahaan doonaan oo dugaagga dalku ma ay cuni doonaan laakiinse ammaan bay ku deganaan doonaan oo ciiduna innaba kama cabsiin doonto waxaa la dhowrayaa wakhtiga marka israa'iil kol dambeeto ayan ka cabsan doonin quruumaha haddaba iminka waxaa iyaga aad u necab quruumo fara badan ha yeeshee ilaa waxa uu leeyahay aniga ayaa badbaadin doona oo sidaan ognahayna wixii uu ballan qaado way ahaadaan haddaan intaa ku soo koobno dhegeystayaal cutubka afariyo soddonaad ayaan filayaa inaad garateen in ilaah weli uu jecel yahay reer binu israa'iil oo uu qorsho wanaagsanna u hayo dadkiisa waxaanu dhegeystayaal iminka soo gaarnay markaa cutubyada shan iyo soddon ilaa lix iyo soddon ee kitaabkii nebi xisqeel haddaba dhegeystayaal cutubyada shan iyo soddon ilaa lix iyo soddon ayaa waxa ay quseeyaan soo celinta israa'iil waxaa jira laba waxyaalood ee ay tahay in la arko ka hor intaan dhulka nabad laga dhigin reer edom waa khasab in la xukumo oo weliba reer binu israa'iil khaladaadkoodii horena waa in xukun uu ku dhacaa oo dabadeetana laga cafiyaa xukunka halkan lagu sheegayo waxaa lagu kaamilay reer edom laakiin weliba waa waxi khuseeye ciqaabta meel loo dhigtay cadowga israa'iil waana waxa imanaya mustaqbalka waxaanse iminka ku horumaraynaa maadada ugu horreysa oo khusaysa reer edom oo xukun dusha laga saarayo cutubka shan iyo soddonaad wuxuu khuseeyaa xukunka buur siciir iyo iyo in cidlo laga dhigi doono waxaana taasu ay dhacaysaa intaan reer binu israa'iil dalka lagu soo celinin waxaanan haatan meeriska ka bilaabaynaa baalka kun shan iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabkii iyo xisqeel cutubka shan iyo soddonaad aayadaha hal ilaa afar waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimi isaga oo le wiilka aadamow wejigaaga buur siciir u jeedi oo iyada wax ka sii sheeg oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay buur siciiraaye baleeg col baan kugu ahaye oo gacantaydan kugu fidin doonaa waxaanan kaa dhigi doonaa cidlo iyo yaab oo magaalooyinkaaga waan wada dumin doonaa oo cidlo bay ahaan doonaan oo markaasaad ogaan doontaa inaan anigu rabbiga ahay hadalladunu waxa ay khuseeyaan reer edom oo ahaa kuwii ka soo farcamay cisaw oo ahaa yacquub ama israa'iil walaalkiis waxaana ay lahaan jireen magaalo adag oo loo yaqaano betra magaaladu weli meeshii ayaa ay ku taallaa ha yeeshee waa cidla oo ninna ma degana haddaan markaa horey idiinku sii wado meeriska ayaan iminka eegayaa waxa ilaah ka leeyahay magaalada waxaanan la soo kala baxaynaa dhegaystayaal baalka kun iyo siddeetan iyo shan ee axdigii hore kitaabkii xisqeel cutubka shan iyo soddonaad aayadda shanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan weliga had iyo goorba nacayb baad reer binu israa'iil u qabtay oo waagii masiibadoodii iyo waagii xumaantu dhammaatay ayaad reer binu israa'iil xooggii seefta u gacangelisay ilaah waxa uu cudurdaar ka bixinayaa asbaabta reer edom loo xukumayo oo sidaan idiin sheegnayba edom waxa ay ka soo farcameen cesaw oo ahaa yacquub walaalkiis ha yeeshee labadan walaalo isma ayan jeclayn oo dadkii reer edom waxa ay ciil u qabeen reer binu israa'iil waayo waxa ay maqleen wixii horay u dhex maray yacquub iyo cesaw oo ahaa laba walaalo ah weli waxaanu ku jiraa cutubka shan iyo soddonaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan weligaaba cidlaan kaa dhigi doonaa oo magaalooyinkaagana lama degenaan doono oo markaasaad ogaan doontaa inaan anigu rabbiga ahay haddaba kitaabka iyo xisqeel waxaa horey laynoogu soo sheegay in ciqaabi ku soo degayso reer edom sida ku qoran cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha labaiyo toban ilaa afariyo toban maxaa haddaba nebigu ugu soo celcelinayaa oo uu inoogu sheegayaa ciqaabtan kale waxaan u malaynayaa in laynoo adkaynayo in ilaah qorshe u hayo qaranka israa'iil waxaana weeye in iyaga dhulka lagu soo celinayo waxaana meeshaasu u noqonaysaa meel barwaaqo dhulkuna nabad buu helayaa oo dadkuna ilaah bay caabudi doonaan oo nabad bay ku noolaan doonaan waxaana ay leeyihiin mustaqbal wacan waxaa markaa dhegaystayaal halkaa ku soo dhammaanaya cutubkii shan iyo soddonaad oo aynu soo koobnay waxaanan haatan idiin bilaabaynaa kan lix iyo soddonaad oo isla mawduucii hore ka hadlaya iminkase waxaanu eegaynaa maadadiisa kale ee ah dembiyadii hore ee reer binu israa'iil oo la cafinayo cutubkan lix iyo soddonaad ayaa marka hore la xukumayaa dembiyadii hore ee reer binu israa'iil dabadeetana waa la cafiyayaa intaan dhulka lagu soo celin waa dhulka israa'iile haddaba nebigu waxa uu inoogu sheegayaa waxyi ahaan arrinka haddaan horay idiinku sii wadno meeriska ayaan iminka idiin bilaabaynaa cutubka lix iyo soddonaad oo aan ka bilaabayno aayadda shanaad ee baalka kun iyo siddeetan iyo lix waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay hubaal anigu waxaan dabkii maseyrkayga kaga hadlay wax ka geysa kuwa quruumaha kale iyo reer eedomoo dhan kuwaasoo dalkaygii dhaxalahaan isaga qaatay iyaga oo aad u faraxsan oo dadkayga quursanaya si ay u dhacaan haddaba ilaah waxa uu leeyahay kuwa shar kale ma dhexli doonaan dhulka sayid ciise masiixna horey buu u sheegay oo waxa uu leeyahay kuwa qalbiga qabow dalkay dhexli doonaan waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida mataayo hoosu qoray cutubka shanaad aayadda shanaad ha yeeshee kuwa qalbiga qabow iminka dhaxli maayaan dhulka oo kuwa shar kale ayaad moodaa in wax waliba ay si hagaagsan ugu socdaan cutubkan waxaa ku qoran waxiyada khuseeya in israa'iil dhulkoodii lagu soo celin doono habase yeeshee haddii aad dhulkaas booqasho ku tagto waxaad arkaysaa inaan weli la kaamilin waxyigaas isaga ah waxaana markaa dhegayste waxyigaasi uu kaamilmayaa markii ay dalka ku soo noqdaan oo waxaa barakoobaya dhulka oo waxa uu soo celinayaa marobixintiisii roobkii joogtada ahaana wuu soo noqonayaa haddaan markaa horey idiinku sii wado dhegaystayaal kitaabka ayaan iminka eegayaa baalka kun siddeetan iyo lix ee axdigii hore cutubka lix iyo soddonaad aayadaha lix ilaa siddeed waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed dalka reer binu israa'iil wax ka sii sheeg oo waxaad buuraha iyo kuraha iyo webiyaasha iyo dooxooyinkaba ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu waxauu leeyahay baleega maseyrkaygii iyo cadhadaydii ayaan ku hadlay maxaa yeelay idinku waxaad sidateen ceebtii qurumaha sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay gacan taagan ayaan ku dhaartay oon idhi hubaal quruumaha idinku wareegsan ceebtooday sidan doonaan laakiinse idinku buuraha reer binu israa'iilow waxaad soo bixin doontaan laamihiinnii oo waxaad midhihiinna u dhali doontaan dadkayga reer binu israa'iil waayo iyagu dhaqsay u iman doonaan marka nebigu uu leeyahay dhaqsay u iman doonaan ayaa taasu ay ka macno tahay in wakhtigu uu yahay kan rabbiga waayo waxaa sabuurluhu leeyahay kun sannadood waxaay hortaada ku yihiin sida shalay markii ay dhammaadaan marka waxyaabaha markii la eego sida ilaah u arko arrinka way ahaanayaan oo weliba markii dhanka ilaah laga eegana dhaqsiyo ayay u imanayaan haddaan horay idinku sii wado meeriska ayaan iminkana hoos ugu dhaadhacaynaa aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee baalka kun siddeetan iyo toddoba waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa iyimi isaga oo leh wiilka aadamow markii reer binu israa'iil ay dalkooda dhex degganaayeen waxa ay ku nijaaseeyeen socodkooda iyo falimahooda oo jidkooduna waxa uu hortayda kula mid ahaa sidii naag caado qabta xaylkeeda oo kale sidaa daraaddeed caradeedii iyagan ugu kor shubay dhiiggii ay dalka ku dhex daadiyeen aawadii iyo sanamyadoodii ay ku nijaaseeyeen aawadood mar kale ayaan idiin sheegayaa in dalka iyo dadku ay isku xiran yihiin sharcigii muusena waxa uu isku xirayaa dadka iyo dalka haddaan horay idinku sii wado haddaba dhegaystayaal meeriska ayaan iminka eegayaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee kitaabkan xasqeel cutubkiisa lix iyo soddonaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo markaasaan iyagii quruumaha ku kala dhex firdhiyey oo waddammaday oo ku kala firidhsanaayeen waxaan iyaga u xukumay siduu socodkoodu ahaa iyo siday falimahoodu ahaayeen ilaa waxa uu leeyahay waxaan ku kala firdhin doonaa qurumaha laakiin dhegayso haddaba qidcadan iyo waxyaabaha lagu waxyeynayo waxaanan ka akhriyaynaa baalka kun iyo siddeetan iyo toddoba ee axdigii hore cutubka lix iyo soddonaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse anaa u naxay magacayga quduuska ah oo ay reer binu israa'iil nijaas kaga dhigeen qurumihii ay tageenba sidaas daraaddeed waxaad reer binu israa'iil ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay reer binu israa'iilow aniga taas idinka aawadiin uma aanan samayn laakiinse waxaan u sameeyey magacayga quduuska ah aawadiis kaasoo aad nijaas kaga dhex dhigteen qurumihii aad tagteenba oo quduus baan ka dhigi doonaa magacayga weyn oo qurumaha nijaas lagaga dhex dhigay oo aad idinku nijaas kaga dhigteen waxaa halkan kore aan ku arkaynaa in ilaah magiciisa uu daafacayo waxaana jira kuwo badan oo si bena u hadal qaado magaca rabbiga xitaa maanta waana ay jaa'ifeeyaan magaca rabbiga waxaana rabbigu uu leeyahay oo quduus baan ka dhigi doonaa magacayga weyn ee quruumaha lagu dhex nijaaseeyey weliba waxaannu ku guda jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka lix iyo soddonaad waxaanan iminka eegeynaa aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddobayo labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan oo weliba waxaan idin siin doonaa qalbi cusub oo ruux cusubna waan idin gelin doonaa jirkiinnana qalbigii dhagaxa ahaa baan ka dhex bixin doonaa oo waxaan idin siin doonaa qalbi jiidh ah oo ruuxayga ayaan idin dhex gelin doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa inaad qaynuunadayda ku socotaan xukuumaddaydana waad xajin doontaan waadna samayn doontaan waxaa isbeddel ku imanayaa qalbigooda waana wixii yo'eel horay u waxyeeyey rabbigu wuu karaa inuu beddelo nolosha dembiilo waliba ilaah waxa uu leeyahay maalmaha ugu dambaysta ruuxayga ayaan idin dhex gelin doonaa weli waxaannu horay idiinku sii wadaynaa meeriska cutubka lix iyo soddonaad waxaanan eegaynaa haatan aayadaha shan iyo soddon ilaa siddeed iyo soddon baalka kun siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan oo waxaa la odhan doonaa dalkan cidlada ahaan jiray waxa uu noqday sidii beertii ceedan oo kale oo magaalooyinkii dumay oo burburay oo cidlada ahaa waa la dayray oo waa la dhex degay oo markaasaa quruumaha hareerihiinna ku haray waxay ogaan doonaan in aniga rabbiga ahu aan meelihii dumay dhisay iyo inaan dhulkii cidlada ahaa beeray aniga rabbiga ah ayaa saas ku hadlay oo waxaasna waan samayn doonaa sayidka rabbiga ahu waxa uu leeyahay weliba reer binu israa'iil waxaas bay i weydiisan doonaan inaan iyaga u sameeyo oo dad sidii ari oo kale ah ayaan iyaga ku sii badin doonaa sida ariga quduuska ah oo kale iyo sida ariga yeruusaalem dhex jooga wakhtiga iidaheeda ayaa magaalooyinkii dumeeyey dad sidii ari oo kale ah ugu wada buuxsami doonaan oo waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay haddaba dadku waxa ay odhan doonaan dhulkan oo ahaa lamadegaan haatan wuxuu noqday sidii beer ceedan hadalkaa oo ah kii rabbiga wuu ahaan doonaa waxa kaloo rabbigu uu leeyahay oo waxaay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay waxaa imanaya maalin reer binu israa'iil oo dhan ay garan doonaan in masiixu uu yahay sayidkooda cutubka toddobiyo soddonaad waxaa ku qoran muuqaalkii dooxada lafaha dhintay ay daadsanaayeen waxaana fasirka cutubkan uu ku saabsan yahay soo celinta israa'iil wakhtiga mustaqbalka ah waxaa soo celinta ay khusaysaa qaranka israa'iil hadday ahaan lahayd xagga ruuxa iyo weliba dowladnimadoodii sida aynu ku soo aragnay cutubkii dhammaaday ee lix iyo soddonaad waa in markaa aynu maanka ku haynaa in muuqaalkan ixisqeel uusan khusaynin sarakicidda wadaadadii dhintay ee kiniisadda waxaa jira culummo badan oo doonaya in ay kitaabka axdigii hore u fasiraan sida inuu yahay wixii kiniisadda khuseeyey haddaba waxaa halkan looga hadlayaa qaranka israa'iil laakiin looga hadli maayo saraakiicidda ruux ahaaneed iyo weliba tanjir ahaaneed ee shakhsiyaadka rumaystayaasha ah waxaana mawduuca cutubkan yeelan karo uu noqonayaa saraakiiciddii reer binu israa'iil oo waxaan u malaynayaa mawduucaasu inuu yahay midka ku habboon cutubkan toddobiyo soddonaad laakiinse dad badan ayaa si khaldan u fahmay cutubka dad badan bayse la tahay in saraakiicidda ku qoran qaybtan ay khusayso saraakiicidda muuminiinta ka bilaabatay ibraahim ilaa iyo maalinka maanta ah iyo weliba kuwa imanaya mustaqbalka intaanu masiixu soo noqon habase yeeshee arrinka sidaa ma ahan oo mustaqbalkan nebi yaxisqeel waxa uu khuseeyaa qaranka reer binu israa'iil ilaah waxa uu siinayaa yaxisqeel masaal dhaba oo marka uu masaalka ku hadlayo ayaa yaxisqeel waxaa la geynayaa dooxada lafaha dhintay ay ka buuxaan haddaan idiin bilowno haddaba cutubka toddobiyo soddonaad ayaannu iminka la soo kala baxaynaa baalka kun siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka toddobiyo soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan gacantii rabbiga ayaa i dul saarnayd oo ruuxiisuu kor iigu qaaday oo igu dhex riday dooxo ay lafa ka buuxaan haddaba intaan yeruusaalem la burburinin ka hor yoxisqeel waxaa loo qaaday yeruusaalem sida ku qoran cutubka siddeedaad oo welibana waxaan rumaysanahay inayan ku adkayn ilaah inuu sidaa yeelo mar kale haddii dadku maanta ay diyaarado isaga gooshi karaan dunida maxaa ku adag kii dadka sameeyey dhegaystayaal wax ku adag ma jiraan oo iyo xisqeelna waa la duuliyey oo ruuxii rabbiga ayaa kor u qaaday oo geeyey dooxo ay lafa ka buuxaan
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin